bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay khiyaartan dhegeysataa ee caawa waa habeen isniinaha talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegantaha labaiyo tobanka bisha sideedaad ee agosto laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu kulan la qaatay qaar ka mid ah dhallinyaradii ee ka qayb qaatay badbaadinta dadkii shacabka ahaa ee kuwa xiluubay weerarkii liido ra-isul wasaaraha uu halkaasi khudbad ka jeediyey barnaamijkeena ayaanu caawa kusoo qaadi doonaa madal ee loogu magacdaray kacdoonka ee markaasi dhallinyaradan ah maanta muqdisho ayaa lagu qabtay wasaar ku-xigeenka ayaa ka qayb galay khudbaddii uu halkaasi uu ka jeediyey ayaanu idiin soo gudbin doonaa shirka macadka heritage oo lagaga hadlay arrimo badan oo muhiimana waxaanu idinkula wadaagi doonaa khudbadihii halkaasi laga jeediyey macluumadyadaasi waxaynu ku soo kornay intaanu wareegga wararka dalsan ku guda jinayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan haddii aanu caawa ku bilowno barnaamijkeenna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah dhallinyaradii markaasi ee ka qayb galay ama aan idhaahdi ee ka qayb qaatay badbaadinta ee dadka shacabka ahaa ee kuwa xiiloobay weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen xeebta liido ee muqdisho waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya halkaasi uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa
dad walaalahooda waxaa sharaf yaha inaan maanta xafiiskayga ku qaabilay saddex dhallinyaraa oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan ummadda soomaaliyeed saddexdaas dhallinyarada oo wiilasha ah waxay sameeyeen camal butuuli ah oo geesinimo ah waxay u qareemeen dhallinyaro walaalahooda oo soomaaliyeed oo xaalad adag ku jiray kadib markii uu dhacay qari xiliidu si geesinimo leh ayay ugu soo noqdeen waxaynan qaadeen oo ay u qareemeen dad walaalahooda dhallinyarada oo dhaawac ahaa iyaga oo khatar u geliyay naftooda xilli qof waliba meeshii wejigiisa u ku cararay iyagu arrintaas waa diideen dadkooda ayaynan u shaqeynayeen runtii shaqada ay qabteen waxay soo jiidatay dhammaan indhaha ummadda soomaaliyeed marka haddii aan nahay xukuumadda dan qaran waxaa goosanay inaan abaal marino waxaanan ku abaalmarinay in aan shaqaalaysiino iyo inaan bilado bilado sharafa inaan guddoonsiiyo aniga xafiiskay ku guddoonsiiyo munaasabadda marka dhalinyarada runtii ayaa waxaan rabaa inaan kelimo yar kelimad yaryar ka jeediyo maalmahan waxaa ii muuqatay in la siyaasadaynayo oo siyaabo kala duwan looga hadlaya dhalinyarada soomaaliyeed si guud dhalinyarada soomaaliyeed taariikh ahaan ee, sharaf iyo karaamo ayay lahaayeen ee, weligoodna dalkooda ee, halis kastuu soo waajiho waxay ahaan jireen ee, dadka u qareema dadkooda iyo dalkoodaba marka ee, way ammaanan yihiin ee, dhallinyarada soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan idhaahdo dowladdan ee, aan anigu hadda ee, ra-iisul wasaaraheeda ahay madaxda dowladdani oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dhallinyarada soomaaliyeed waxaa ka dhexeeya xiriir aada u adag oo soo jireen ah kuna salaysan khidmo iyo u adeegid iyo u qareemid dhallinyarada soomaaliyeed ay usoo qareemeen madaxdani waxay madaxdani ku suntan yihiin inay yihiin aabbayaal ay u yihiin dhallinyarada soomaaliyeed meel kastoo joogaan cumrigooda intiisa ugu badan waxay kusoo bixiyeen waxbarid shaqo abuurid iyo daadahayn ay daadahaynayaan ubadka soomaaliyeed waxay abuureen iskuullo hoose iskuullo dhexe iskuullo sare iyo jaamacado weliba xilli dalkani laga wada cararay laga wada tegay oo ay dadka soomaaliyeed la daalaadhacayeen baahi xanuun jahli iyo colaad intaba qaarkood waxay kasoo noqdeen dibadda ayaga oo awoodi karay inay si nabada sida in badan oo dadka soomaaliyeedba ay sameeyeen ay ugu noolaadaan waxayna riski u geliyeen naftooda iyo ubadkooda iyo reerahoodaba in ay eh, u shaqeeyaan walaalahooda soomaaliyeed waxay waxbareen kumanaan soomaaliyeed oo laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa iyo b h d ay usoo adeegeen dadka soomaaliyeed ee maanta ka yar afartan sannadood ee waxbartay haddii ay yareeyo boqolkiiba toddobaatan ayaga ayaa wax soo baray ama cid ay wax bareena wax sii baray sidaa darteed aabbayaalkii waxbarashada aabbayaashii ee, koriinka iyo transformationka usoo sameeyey ubadka soomaaliyeed wey cilaaqadaas ayaa ka dhaxaysa madaxda dowladdan hogaamisa iyo ee, iyo iyo dhallinyarada soomaaliyeed waxaan filayaa dhallinyarada soomaaliyeed caqli bay leeyihiin way bisil yihiin aqoon bay leeyihiin taariikhdaas way hayaan lama siri karo lama khaldi karo siyaasi badhgo-ah ma khaldi karo been uma sheegi karo way og yihiin iskuulladay kasoo baxeen bay yaqaanaan jaamacadaday kasoo baxeen bay yaqaanaan meeshay ka shaqeynayeen yaqaanaan inta loo soo galay yaqaanaan cidda soo garab istaagtay bay yaqaanaan cidda soo korisay ee soo hawadisay ayay yaqaanaan cidda soo saboor garaysay yaqaanaan markii ay waxbarashada dugsiga sare lasoo gaaray ee ay soo bilaabeen ka hoose iyo ka dhexe iyadoon dowladi jirin in waxbarashada soomaaliyeed shahaadooyinkooda la aqoonsado oo caalamka loogu tago oo lagu soo guulaystay in shahaadada soomaaliyeed oon dowladi jirin la aqoonsado dadkii ka dambeeyey waaye dadkii u safray waaye dadkii kasoo shaqeeyey waaye marka dadka noocaasa in la yidhaahdo ayakee dhallinyaradii baa la kala dhex gelayaa oo dhallinyaradii baa si kale loola hadlayaa dhallinyarada soomaaliyeed way ka caqli badan yihin waxay haystaa record qof waliba uu leeyahay maanta siyaasadda dadka ku jiraaya ama muxaafid ha noqdo ama mucaarad ha noqdee qof maanta dhashay maaha soddonkii sane ayna soo dhaaftay dalkan maxaa laga qabtay nin waliba wixii uu qabtay iyo wuxuu dhallinyarada soomaaliyeed uu u galay ayaan rabnaa in lagu xisaabtamo waxaan rabnaa in xaqiiqada iyo runta la sheego waxaan rabnaa in aan loo malayn dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin dad la siri karo inay yihiin dad aan waxba akhrin inay yihiin dad aan wax aqoon waxaan rabaa in aan lagu qaldamin dhallinyarada soomaaliyeed taas waa qodob oo ah taariikhda madaxda dowladdan hogaamisa iyo dhallinyarada iyo cilaaqada ka dhexaysa iyo waxay isu yihiin inaan intaas ka idhaahdo waxaan waxaan rabaa nin waliba wixii uu la soo shirtagay ee uu dhallinyarada soomaaliyeed usoo qabtay in loo miiso taasaan ka rabnaa dhallinyarada soomaaliyeed ayaguna way ogyihiin waana hubaa inay ogyihiin taasi waa qodob iyada oo intaasoo dhan loo soo sameeyey nin aan weligiis waxba ku darsan oon weligiis aan qof dhallinyaro ah waxba u qaban inta meel ka istaago inuu yidhaahdo dhallinyaradaas sidan ah hebel baa sidan ah dhallinyaradaas saan ah oo maanta uu waxaa ugu sheekeeyo waxay la tahay in ay tahay nasiib daro waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado dhallinyaradu inay ogyihiin dalkooda iyo xaaladuu marayo iyo meeshuu shalay joogay iyo maanta meeshuu marayo iyo mustaqbalka ifaya ee uu leeyahay iyo awoodda dowladooda intaba dhallinyaradu waa ogyihiin maaha dad johalowa meel taagtaagana waa dad aqoon-yahana oo wax akriya oo waxaa waaye micnalo wey taas waa intaa dowladdan markii aan nimid haddaan taariikhdaa hore wada lahayn oo meeshaan ka nimid la garanayo dowladdan markaan nimidna annaga iyo dhallinyarada maxaana dhex maray maxaan u qabanay dhallinyaradu waxaan isku daynay in aan inta tabartayada ah dhalinyarada soomaaliyeed aan xoog saarno oon focuska saarno inaan shaqo u helno dhallinyaradu waxay u baahan yihiin laba arrimood waxbarasho iyo shaqo qofka dhallinyarada ah annagoo taa ka duulayna dowladdu waxay goosatay muddada ay jirtay afarta sano ah ugu yaraan toban kun oo macalin inay shaqaalaysiiso tobanka kun ee macalin eighty percent ama wax kasii badan waa dhalinyaro marka koobaad cidda ay wax u dhigayaan ay wax barayaanna waa ilmaheenii iyo jiilkeenii waay marka waa focuskaan saarnay marka inaan jahliga la dagaalano oo aan hadafkii waxbarashada ka shaqeyno isla markaana aan shaqo abuurno oon dhallinyarada shaqo u abuurno lix kun oo ka mid a tobankaa kun already dowladdu way qaadatay afar kun keliya noo dhiman laba sanana waa dhiman tahay waxaan rajaynayaa marka inay fududahay inaan tobankii kun ka dhabayno oo aan qaadano waa qodob qodobka labaad labaatan kun ku dhowaad oo xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo dhallinyaro ah ayaan howlgelin tababarnay waxqalabaynay mushaar siinay oo maanta irtaa ah xoogga dalka soomaaliyeed ayaguna waa qeyb kale oo dhallinyaro ah annagu markaa waxaan u taaganahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo in dowladnimadooda la dhiso iyo in ayaga shaqo loo sameeyo taasna waa intii aan dowladda hadda ku jirnay amaan dowladdan hogaaminaynay annaga iyo dhallinyarada iyo sidii aan dhallinyaradu focuska u saarnay ama aan wax ugu qabanay maxay u baahan yihiin saan sheegay dhallinyaradu waxay u baahan yihiin dhallinyaradu in la daryeelo waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin shaqo because qofka dhalinyarada iyo marka ugu horeysa markuu yaryahay inuu waxbarto kadibna uu shaqaysto ayuu rabaa suu naftiisa iyo ahalkiisaba u anfaco waan sheegay meeshaan kasoo bilownay iyo saan u soconno iyo qorshahanaga oo ku aadan dhalinyarada hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto shaqo abuur waxaan abuurnay program la yidhahdo transformation oo n t b wasaaradda qorsheyntu hadda hogaaminayso oo aan rajaynayna shanta sano soo socoto soomaaliya dowladda soomaaliyeed oo kaashanaysa ganacsatada soomaaliyeed iyo businesska soomaaliyeed ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan kumanaan soomaaliya in ay shaqo helaan annaga oo ka duulayna inaan cunaqabatayntii dalkan laga qaaday kadibna dalkan la maalgashanayo oo la maalgashan rabo annagoo taas ka duulayna waxaan rabnaa sidii hore si ka duwan dowladdu inay u shaqayso oo ay privateka iyo publica aan soo wada saarno mashaariic aan ku heshiino ay hogaaminayaan brivatku dowladda soomaaliyeedna ay qorshihii ay dejinayso una adduunkana ay u yeerayso iyo iyo iyo iyo iyo ganacsatada dunida iyo dowladahaba soomaaliya in la maalgashado si boqolaal iyo kumanaan soomaali ah oo dhalinyaro ah ay shaqo u helaan taasna waa qorshaha iyaga insha allah soo socda haddaba waxaan qabaa dhalinyarada soomaaliyeed kacdoon iyo dhaqaaq inay dhaqaaqaan ayaan rabnaa laakiin xaggey aadayaan dhalinyarada soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan waa inay la diriraan khawaarijta dalkeena hor istaagtay dowladnimadana hor istaagtay shaqo la-aantanna baday amni la-aantanna baday daridaasna dhigtay inaan la dagaalano oo ay dhallinyarada soomaaliyeed u midoobaan waa shaqada dhallinyarada hortaalla wahay qabyaaladda inay la diriraan oo ay midoobaan oo ay walaaloobaan oo sida wiilashaasi ay walaalahooda ugu gurmadeen ay kooda tarta tabarta daran iyo kooda u baahan garkaalmaynta ay iswada isu wada gurmadaan oy walaaloobaan oo isu imaadaan oo wax kastoo kala qaybinaya ay diidaan taasina waa qodob kale oo dhallinyarada ay tahay in ay ka shaqeeyaan oo ay aadaan jahliga inay la dagaalamaan oo ay waxbarashada ka qayb galaan oo ni- mid wax baranaya iyo mid wax baraya ay u qaybsamaan labadaa keliya dhallinyarada soomaaliyeed mid wax baranaya iyo mid wax baraya waxaan qabnaa inta wax baratay si voluntarily ah inay dowladda u garab istaagaan oo ay wax baraan dadka walaalahooda ee aan wax baran ee aan nasiibka u helin inay wax bartaan inaan tirtirno jahliga ayaan rabnaa shaqada dhallinyarada soomaaliyeed aan ka rabno waa shaqadaas dhallinyarada soomaaliyeed iyo madaxda dowladdan iyo xukuumadda dan qaran waa isku jeel waa isku dhinac waa isku saf waxaan kasoo wada horjeednaa dhammaan wixii keeni karaa inuuna kala qaybiyo dhammaan waxaa keenaya in horsocodka aan wadno iyo dowladnimada aan wadno iyo shaqo abuurka aan wadno iyo inaan ka baxno giraantan nalagu wareejinayo ee qabyaaladda ugu horeyso ee maxaan ku dhahaa ay ugu horeyso kala qaybinta bulshada ay ugu horeyso isku dirkeeda ay ugu horeyso dowladnimada iyo horistaag dowladnimadii oo la hortaagan yahay waxaa inaan ka baxnaan rabnaa qodobka igu dambeeya ee dowladdu ka shaqeynaysa waxaa weeye dhallinyaradu oo boqol kiiba toddobaatan bulshadan ayaa la yidhaha waa dadka mustaqbalka madaxda ah waa dadka la rabo inay madax noqdaan madaxdoodana ay doortaan dowladdu waxay soo saartay oy go-aamisay oy ka shaqeynaysaa awoodda siyaasadeed in lagu celiyo dhallinyarada iyo shacabka soomaaliyeed dabcan dhallinyarada ayaa hogaaminaya ugu badan inay ayaga dhowaan ay iswada sharaxaan in ayaga la doorto inay waxna doortaan in aan loo talin ayagu taliyaan ayaan ayaan ka shaqeynaynaa waxaan ugu yeerayaa aan ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed inay ku garab istaagaan dowladda in ay arintaas hirgasho oo ay ugu horeyso gobolka banaadir dhallinyarada gobolka banaadir in ay gaarto in ay meeyarkooda ayagu doortaan oo aan loo magacaabin in ay guddoomiyahooda degmada ayagu doortaan oo aan loo magacaabin in ay qof kasta oo xukumaya ayaga doortaan ee aan loo soo qorin kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa caasimadda intaba waxaan ugu baaqaynaa nidaamkii haraaga ahaa ee dhibka badan ee aan kusoo jirnay muddada dheer ee ina dhaxal siiyey in dhalinyaro badan soo baxaan in laga gudbo si dowladeenu ay didibada ugu aasanto in ay dadkeenu si xora inay ku doortaan madaxdooda waa midaan ka shaqaynayno waa midaan u taagannahay waa midda ay xukuumaddu ay taagan tahay dadka marka taa hortaagan ee inta aan soo sheegay hortaagan ee raba inay dib noogu celiyaan raad aan ka- meel aan ka nimid oo aan ognahay inayna macaanayn oo aan ognahay inayna qurxoonayn ayaa dhallinyarada isku dayaya inay saameeyaan inay beenu sheegaan inay waxaan jirin ka dhaadhiciyaan inay horsocodnimada ka celiyaan inay dhahaan dib noo celiya inay dhahaan mugdigaan rabnaaye mugdiga aan fadhino oo dhallinyaradu markii ay nuurka arkaan ay dhahaan nuurkaan aadayn dhahaan maya ma aadayna halkan aan fadhinayna waxaan leenahay dhammaanteen inagoo midaysan yeeli mayno nuurkaan rabnaa horaanu soconaynaa dowladnimadaan rabnaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
baafin waxaa la baafinayaa cabdiraxmaan cabdi cumar waa koow iyo toban sano jir midabkiisa waa maariin fanax ayuuna leeyahay waxa uu ka soo lumay degmada shibis gaar ahaan xaafadda manabolio waxaa reerkiisa ugu wardambeysay shala subax dhar cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa sarwaal madow ah iyo fanaanad maalid cagaar ah haddaba cid allaala ciddii aragta waxaa laga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan lamaradan kale ah eberli xal afar sideetan iyo saddex sideetan iyo sagaal labaatan iyo lix oo laga helo walaashiis fartuun cabdi cumar ama lambar kale ah eberli xal shan toddobaatan iyo koo labaatan iyo sagaal lixdan iyo kow oo laga helo walaalkiis cabdicasiis isaaq yuusuf ama raadiya dalsan inaga ayaa xiriiri doona insha allah markale baafin waxaa la baafinayaa cabdiraxmaan cabdi cumar waa koow iyo toban sano jir midabkiisa waa maariin fanax ayuuna leeyahay waxa uu ka soo lumay degmada shibis gaar ahaan xaafadda manabolio waxaa reerkiisa ugu wardambeysay shala subax dhar cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa sarwaal madow ah iyo fanaanad maalid cagaar ah haddaba cid alaala ciddii aragta waxaa laga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan labaradan kale ah eberli xal afar sideetan iyo saddex sideetan iyo sagaal labaatan iyo lix oo laga helo walaashiis fartuuna cabdi cumar ama lambar kale ah eberli xal shan toddobaatan iyo koo labaatan iyo sagaal lixdan iyo kow oo laga helo walaalkiis cabdicasiis isaaq yuusuf ama raadiya dalsan inaga ayaa xiriiri doona insha allah
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacdi hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhoktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan usii dhusimi kaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha hawlaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xaal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha baafin waxaa la baafinayaa cabdiraxmaan cabdi cumar waa koow iyo toban sano jir midabkiisa waa maariin fanaxayuuna leeyahay waxa uu ka soo lumay degmada shibis gaar ahaan xaafadda manabolio waxaa reerkiisa ugu wardambeysay shala subax dhar cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa sarwaal madow ah iyo fanaanad maalid cagaar ah haddaba cid allaale ciddii aragta waxaa laga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan labaradan kale ah eberli xal afar sideetan iyo saddex sideetan iyo sagaal labaatan iyo lix oo laga helo walaashiis fartuun cabdi cumar ama lambar kale ah eberli xal shan toddobaatan iyo koo labaatan iyo sagaal lixdan iyo kow oo laga helo walaalkiis cabdicasiis isaaq yuusuf ama raadiya dalsan inaga ayaa xiriiri doona insha allah marka la baafin waxaa la baafinayaa cabdiraxmaan cabdi jir midabkiisa waa maariin fanaxayuuna leeyahay waxa uu ka soo lumay degmada shibis gaar ahaan xaafadda manabolio waxaa reerkiisa ugu wardambeysay shala subax dhar cid markii ugu wardambeysay waxa uu xirnaa sarwaal madow ah iyo fanaanad maalid cagaar ah haddaba cid allaale ciddii aragta waxaa laga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan labaradan kale ah eberli xal afar sideetan iyo saddex sideetan iyo sagaal labaatan iyo lix oo laga helo walaashiis fartuun cabdi cumar ama lambar kale ah eberli xal shan toddobaatan iyo koo labaatan iyo sagaal lixdan iyo kow oo laga helo walaalkiis cabdicasiis isaaq yuusuf ama raadiya dalsan inaga ayaa xiriiri doona insha allah aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato caruurta quraacdu
hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal markan haddii aanu fiirno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax jaamac ayaa waxa uu ka hadlay kulan maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kaasi oo eh, markaasi loogu magacdaray kacdoonka dhalinyarada soomaaliyeed Eh, kulankaas oo ay xukuumaddu soo qaban qaabisay ayuu ra-iisul wasaaruhu khudbad ka jeediyey waxaana uu sheegay in la abaalmariyey ra-iisul wasaare ku-xigeenku ra- eh, raali ahaadee khudbad uu ka jeediyey waxa uu sheegay in la abaalmariyey dhalinyaro dushooda ku qaaday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen liida waa kan eh, ra-iisul wasaare saalax jaamac warmaasi ka hadlay nimankaa maanta waxaa la soo qoray shaqaale dowladda soomaaliyada war soo saas maaha hadda raganimay ku heleenoo beryaha shaqo lama qorayn raganimaa la iska rabaa inteenna halkan fadhida iyo intay maqlaysaba haddii uu muujiyo mas-uuliyadda ay saddexdaa wiil muujiyeen mas-uuliyaddii uu farxaan qaroole muujiyey allah u naxariistee tii taliyo sulnuge uu muujiyey iyo ta kumanaanka wiil ee saacaddaa aynu joogno maqaariibta ah aagga hore fadhiya ee janaay cabdalle iyo caadiya camaara iyo ceeldheer dusheeda iyo masagawaay wiilasha fadhiya haddaynu sidooda noqonno maalin walba ma baroor baa lagu jiri lahaa horta xillina waa la joogaa oo maqribkii waxba kama hadhin maanta haddii ay rag mudnaayeen in la dhegaysto oo aynu dhagaha u raaricinno waxay ahaayeen saddexda dhallinyarada ah oon jeclaan lahaa inay halkan yimaadaan oo geesinimo iyo xilkasnimo iyo gobannimo iyo soomaalinimo iyo islaamnimoba muujiyey labadii nina kalena may waa nin kale yidhaha cabdiraxmaan xasan raage oo management bartay hadda askari ma ahayn ninkaas ninka la yidhahdo faysal cabdi cabdul cabdi fay- faysal cabdiwaxid xuseen oo public administration bartay iyo ninka la yidhahdo ilyaas muxyidiin muuse oo logistics bartay waa saddex dhallinyaro ah oo aad aragtaan oo laydhsi iyo inay fiidkii ku soo caweeyaan u tegay xeebta liido labana way wada shaqayn jirto ismay aqoon ninna ninunbuu dushaa ka yaqaanay laakiin maanta waa saddex nin oo ku suntan sida ay uga falceliyeen dhacdo dhacday magac iyo maamuus iyo milgana ay ka heleen waxay kaloo isbarteen oo dadka ay isaga dhow yihiin muwaadiniintii soomaaliyeed ee walaalahooda ahaa ee ay u gurmadeen aan in yar dib u noqdo intaanan arrintooda ku soo gunaanadin waxa yaab leh waxaan rabaa maanta inaynu bal siyaasadda iyo howlaha kale meelaha iska dhigno oo aynu qoomiyad ahaan iyo qaran ahaan wax isu weydiino ma jiro qof halkan fadhiya ama muwaadin soomaaliyeed oo aanay waxyeellada argagixisadu si toosa iyo si dadban u saamayn ma jiro intii laga hadlayey oo heesta soomaalidu hadda aroosyarayba ka sharataa heestana argagixisada iyo shabaabtaa loo sameeyey in layskaga dhiciye midhihii ahaa gumaysi inaad ka gilgilato ood gaashaan sidataa waa go'aan aan hore u gaadhnee guusha madhadhali waxaan aada uga fekerayey bal inta dhacday aan anigu u soo joogay hotel jaziira anigoo ku jira ayaa la soo weeraray dhallinyaro soomaaliyeed oo qurux badan oo aayahooda iyo raynraynta ku jirta aanad malayn karayn ayaa halkaa ku naf waayey iyo waayeel soomaaliyeedba waxaan u soo joogay oon xaadir u ahaa dhacdadii naxdinta lahayd ma jiro hal cadow oo kun soomaali ah minidh gudihii wax ku yeelay taariikhdeenna cadow hal mar kun dilay lama hayo aan khawaarijta ahayn waa dhacdadii soobe waxaan ku waayay halkaa shan qof oo aannu laba sanno in ku dhowdhow aroor walba isarkaynay oo wada shaqayn jirna wasaaradda arrimaha gudaha ka wada shaqayn jirnay oo dhallinyaro u badnaa oo rajada ku jirtay himilada ku jirtay iyo wanaagga ay hayeen iyo daraalka la geliyey waalidkood waalidkood geliyey aanad malayn karayn waad wada garanaysaa waxaan u soo joogay maalinkii anoo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ah wasaaradaydii ay khawaariijtu soo weerartay oo dhallinyaro doora oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenkaygii halka ay ku nafwaayeen maxaa sababay inaan dib ugu noqdo dhacdooyinkaa waxaan in badan arkaa inta ay maqaadiiri inagu habsato inta aynu ilowno inaynu magaalada iska galno waxaan rabaa maanta inaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ah kuwa dalkan iska leh ee boqolkiiba toddobaatana ee ah kuwa su-aasha taagani ay iyaga saamaynayso oo aayahooda iyo shaqadooda iyo himiladooda ay saamaynayso suurtagal ma tahay dhowr kun oo wiil oo la khalday oo jamaame iyo buu'aale iyo galhareeri iyo inta la geeyo khalad loo soo sheegay inay dalkan inaga barakiciyaan oo ina laayaan suurtagal ma tahay inagoo dhowr iyo toddobiyo toban milyan gaadhayna waxa macquula miyay u egta bal waxaad isweydiisaan qof walboo soomaaliyeed inteenna halkan fadhida iyo intay maqlaysaba haddii uu muujiyo mas-uuliyadda ay saddexdaa wiil muujiyeen mas-uuliyaddii uu farxaan qaroole muujiyey allah u naxariiste tii taliyo sulnuge uu muujiyey iyo ta kumanaanka wiil ee saacadda aynu joogno maqaariibta aagga hore fadhiya ee janaay cabdalle iyo caadiyo camaara iyo ceeldheer dusheeda iyo masagawaay wiilasha fadhiya haddaynu sidooda noqonno maalin walba ma baroor baa lagu jiri laha soomay maaha heestani gumaysiga aynu diidno bay tiri ninka kullaynaya ee hosteej u haysta diintaadii dalkaagii iyo dadnimadaadii miyaanu gumaysta ahayn al-shabaab iyo khawaarijtu waxay rabaan inay afduubtaan aayihii ummadda soomaaliyeed waxay inoo jebinayaan cadow walba oo kale waxay inoo jebinayaan kuwa damacsan badaheenna iyo dhulkeenna iyo khayraadkeenna waxay rabaan inay inaga dhigaan dad nugul oo dullaysan oo aan sharfanayn waxay rabaan marka aynu adduunyada u kala gooshayno in la yidhaahdo waa soomaali oo waa u argagixiso oo waa kii dalkiisa soo burburiyey saas ayay rabaan isku heli mayno inaynu faanno oo sanka taagno sida heestii ay sheegaysay iyo inaynu dullaysnaanno laba shay oo israaci kara maaha isma raaci karaan anigu waxaan qabaa raganimada saddexdaa nin ku jirta wiil walboo soomaaliyeed way ku jirtaa gabadh walboo soomaaliyeed way ku jirtaa kuwa hareeriinaha taagana waa askar ee lagu hurdo waxay iiga sheekaynayaan mar dhoweyn nin askariya oo hudheel ilaalinayay oo suu nimankaa xabad ugu ridayay markii dambe dhaawacmay oo halkaa ku waxyeeloobay ma jiro wiilka dhallinyarada ee soomaaliyeed wax ka geystani ma jiro annagaa u soo joognay baarlamaanka maalintii la gelay baan ogaa nin la yidhaahdo gurxan allah u naxariistee ayaa gaadhi soo socday ishordhigay waad ogeydeen markii madaxweyne qorqor iyo ragga halkaa lagu weerarayay wiilal baa intay cabdibelo soo kaxeeyeen gaadhi soo ordaya hordhigay horta dhallinyarada soomaaliyeed waa kuwa waa kuwan halkan taagan waxayna xaq u leeyihiin inay nolol cizi iyo sharafle ku noolaadaan hal shay baan rabaa inaan dhallinyarada uga digo beryahan qolooyin qaadicul dariiqiina way noocyo badan yihiin ayaa waxay rabaan inay dhallinyaradii ka faa'iidaystaan waxaa hadallada qaar ka mida shiid baa magaalada ka jira shiid baa ka jira dalka soomaaliya oo dhan waayo meelihii laga shaqayn lahaa iyo beerihii iyo nimcadii iyo maalgashigii baa laynaga hortaagan yahay waxaad ku nooshihiin dal ay shaambad madow saaran tahay oo nimankaasi ay saareen waxaa jirta dalka aynu dariska nahay ee kenya budgetkiisu waa boqol g d b-giisu waa boqol iyo afartan iyo toddoba bilyan soomaaliyana waa dhowr iyo toban bilyan markay culimo oo dhammi eegtay dadka dhaqaalaha ku takhasusay markii ay eegeen sababta ay soomaaliya dhaqaalaheedu uu hore ugu mari waayey afar shan masala lagu soo koobay waxa la yidhi waa dagaal joogto ah ma dagaalka al-shabaab ka weyn baynu ku jirnaa ma barakackooda ka weyn bayna haystaa waxa la yidhi waa qaranjab ku yimi waa qarankaynu iska duminay innagu waxa la yidhi waa isbeddelka cimilada iyo barakac la socda war niman yahow afartaaba waxaa hooyo iyo aabba u ah waa nimanka khawariijta la yidhaahdo waxaan rabaa dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan yaynaan indhaheenna iyo daraalkeenna iyo feejignaanteenna ka duwin dagaalka al-shabaab lagula jiro shaqo shaqadaa ka weyn oo inoo taallaa ma jirto mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof siyaasi ah ama online taagan oo isku dayaya inuu dagaalka shabaab lagula jirana xoogay mugdi geliyo shabaabna guula siiyo baad arkaysaan garaad ku filan waa leeyahay qofka soomaaliga labadaa kooxood dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo shabaab iyo intii sharwadayaal ee adduunkaa ka soo dirtay iyagana war ma dagaal inoo simanba ma xallin karno mushkiladaha kaloo dhan haddaynaan nimankaa meel uga soo wada jeedsan ma u malaynayo dal kale wuu yar yahay oo ay da'yartiisu aragtay ama muwaadiniintiisu wixii soobe ka dhacay wallaahi maalinkaa markaannu hosbitaalka tagnay oo meesha tagnay qoryaha marka dab iyo xaaba ay qabsato baa dadkii moodaysa meydkii meesha yaalan markii geeduhu gubtaan soomaad arag saasoo kale u ekaayeen nimanka halistaa hore aynu uga soo aragnay tii u dambaysana ay tan ahayd waan xasuustaa beryihii hore bishii tobaneeyo goor bay qarxidu dhici jireen waxaan rabaa inaynaan ka abaaldhicin dhallinyarada soomaaliyeed ee gaashaaman ee bilays leh ee militari leh ee had iyo habeen aynu ku soo jeedno nabadda iyo amniga ay sugayaan in aynu dhiiro gelinno oo garab istaagna mooyaane ma dhaliil baa inooga furan ma dhiiggii raggii ay hureen baynu muran gelinnaa waxaan rabaa raggan halkanaad ka aragtaan iyo intiina halkan fadhidaa hal shaqaan maanta idiin diraya bal qoriga iyo aagga horoo tagtaan ha joogteen inaad ka soo dagaalanto aagagga hore shabaab lagula dirirayo heestaas ayaynu u baahanay inaynu ficlu beddelno waxaan rabaa saddex kun oo dhallinyaro ah oo haddii ay beled timaaddo beled noocyo badane sida raggaasi ay uga falceliyeen uga falcelisa oo weliba ku gaashaaman wasiirka dhallinyaradu waa joogaa wasiirka caafimaadkana waan wargelinaynaa hay-adda sodmana waan wargelinaynaa biliiskana waan wargelinaynaa markay dhacda dhacdo lama raba inta la salbabaqo in la cararo sida ay raggaasi u badbaadiyeen walaalahoodoo kale inaad adna isu badbaadiso walaalkan aad u badbadiso la raba first aid waxaa la yidhaahdo ama emergency response waa waajibaad qof walba muslima saaran muwaadin walba saaran weeye inaad naf badbaadin karto aqoonteedu inaad lahaataa la rabaa waxaan rabnaa arrimaha emergency medical response ama first aid ugu yaraan inaan baranno dhammaanteen wax walba iman kara tsunami baa iman karta bulshooy dowladi waa muraayad ay bulshadu isku daawato muraayadda markaad adigu isku eegto ma in wax kale ka soo baxaan baad rabtaan haddaad libaax tahayna libaax baa kaaga soo baxaya haddaad bisad tahayna bisadun baad ahaanaysa dowladdiinnu quruxdeeda iyo sharafteeda iyo waxqabadkeedu wuxuu ku nool yahay dowladdu waxay ku nooshahay oo ay ku ku- ku ku- dhaqaajiya waa muwaadiniinteeda wacyigooda iyo fahamkooda anigu rajo weyn baan ka qabaa dhallinyarada soomaaliyeed makhratigiina waa kuwan maqrib baa la joogaa nimankaa maanta waxaa la soo qoray shaqaale dowladda soomaaliyeed war soo saas maaha hadda raganimay ku heleenoo beryaha shaqo lama qorayn raganimaa la yska rabaa waxaan kaloo raba inaan ku soo gunaanado kun ee macallimiinee la qoray ma ruush iyo faransiis baa laga keenay waa wiilal soomaaliyeed oo jaamacada ka baxay oo lixdaa kuni lix kunoo guri oo min lix qof ku nooshahay ayay quudin doonaan soo sax ma tobanka kun ee ciidankee la tababaray ee hadh iyo habeen aad aragtaan ma maraykan iyo ruush baa qortay dowladda soomaaliyeed baa qoratay waxaana laga qoray dhallinyarada soomaaliyeed waxayna fulinayaan shaqo la qabto ta ugu mudan oo ah inaad dalkaaga iyo dadkaaga difaacdo laakiin inta dowlad u shaqayn kartaa waa in kooban dadka shaqadii iyo iyo wixii ay taransan lahaayeen iyo dalxiiskoodii iyo balcad iyo inay tagaan ilaa iyo mataqaanaa jamaame waxa ka hortaagan waynu garanaynaa waddo kale oo inoo furan aan ahayn nimankaa inaynu iska horleexinaana ma taallo daraallo kala duwan oo ay dowladdu waddo oo dhaqaalaha lagu kobcinayana way jiraan ayn yaynaan noqon qolo intay beled ku habsato ilaawo oo berri halkoodii ku noqda aynu ahaano dad feejigan bal isweydiiya haddii dhowr iyo tobanka milyan ee soomaaliyeed hal mar ay dhaqaaqaan soo nimankan dhagaha lama soo qabqaban karo xagguu soo maray gaadhigu xagguu soo maray soo dhulka soomaaliyeed buu soo maray masafaruu ka soo baxay guri walba ninka ka maqan ee meelaha kaga maqan soo lama ogaa soomaalay haddii aad isleedihiin carab iyo cajab baa ina badbaadinaysa ina badbaadin maayaan innaga ayaa isu sababa innaga ayaa isa samata bixin karna shacab iyo bulshaba iskaashina waa dowga keliya inoo furan nimankanaan raba inaad u sacbisaan u ducaysaan kuna dayataan kolley anigu ku dayaan isleeya raggan aad baan idiin salaamaya
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo idahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka wareegga wararka dalsa nabadgelyo